barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m yada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha maarj waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelannay gabar hal abuura oo ku nool magaalada laascaanood oo ka sheekaynaysa waayaheeda dhinaca suugaanta jahligii laga cararay beri ayaan ku caraabay galab shisheeyaan ciirsi biday iyana ima caawinini huq iyo ciil baa i dilay cayr baa lay qoray adduunkoo carruurihii iyo sabigii iroolihii layga laa hooyadu ciil bay qabtaa baduhu siyar bay cunaa icdaaladiyay kumee waan gartay goordhow ayaad ka bogan doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciyaaro dhaqameedka kala duwan ee laga ciyaaro gobollada baay iyo bakool
awliyaal awleel buow iidankaynagu awliyaal awleel buow iidankaynagu amiimya ersagoygenga huudalnindhako amiimya ersagoygenga huudalnindhako amiimya
dhinaca heesaha ee maantoo jimcaha barnaamijka dhallinyarada maantu idinku talagalayna kama maqna
goordho ayaynu haynaa caashay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaa dhegaystayaasha kaga bogan doonaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida
afarta musharax ee madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalkana maraykanka ayaa xalay dood ay ku dhex martay mayaami gobolka florida taasoo ah tii u dambeysay ka hor inta aan la qaban doorashada gobolkaasi ee talaadada soo socota shantii kulan ee horey loo soo qabtay iyo tartanka gobolada oo ay ku jiraan gobolada waaweyn sida florida illinois iyo ohio ayaa donald trump oo ah musharaxa safka hore ku jira siin karta inuu helo tirada ugu badan ee codadka
qoraal maxkamad ku taalla maraykanka ayaa muujinaysa in muwaadin u dhashay dalka ruushka aan idhaahdee oo lagu eedeeyey arrimo la xidhiidha jaajuusnimo inuu maanta oo jimco ah xirayn doono diiwaan la xidhiidha qirasho dembi taas oo la filayo in uu hor yimaado maxkamad federaali ah bisha soo socota efgency buryakof ayaa lagu eedeeyey isaga oo iska dhigaya shaqaale u shaqeeya bangi ruush ah oo ku yaala new york in uu ururinayay macluumaad kala duwan oo sir ah oo uu u dirayay laanta wardoonka dibadda ruushka ee s v r
duhur jimca wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil ow in badan baad usoo joogtay beero la tabcayo xoolo la waraabinayo geel cascas oo gabdho laga dhiibayo intaas maxaa ka xasuusataa tusaale ahaan marka horta ceergaabo beero way ku yaalaan soo ma
ceergaabo nooc walba ku yaalaan cashay haye maxaa ka mid a geeli maalkii adduunyo beerihii magaranaysaa nooc walba laga helaya badii kalluumaysigii nooc walba adigu dhinacay kaga jirta
taasa su-aal adaga
ma geela cascasaad raaci jirtay taasa ma beeraha aad miraha ka soo guri jirtay mise xeebta dhinace u badnayd ismaaciilo horta haddii laysqaybiyo haddii laysqaybiyo waxay u badanaysaa dhinaca xoolaha waa garata anuu xaggaasaan aadaya kan cascas geelaa iyo ariga iyo xaggaasaan u badanaya haye dhinaca mirahana maxaa ku diinta dhinaca midhaha anaan xaggaasaanan u badnayn aqoonteedii horta kee howl badan isuma dhowa haye nin la yidhi geel soconaya dabagal haye oo meel walba ka dhacaya maxaa ka howl badan oo kaa luga dhaadheer waxaa ka sii daran markaad waraab geenaysid ha
geela ama tusaale ahaan wuxuu qaadanayaa masaafo dheer baa laga yaabaa soddon kilomitir afartan kilomitir in biyihii loo aado in biyihii loo waa aado waraabkii keliya waxaa ka mid a marar baa la odhanaya ha la darangeeyo macnaha waxaa ka mid a dhir uu cuno geelo xilliyada qaar oo kale u baxdo ay oo dhir Daaqsinta.
dhaadheer uu- Ma- waa dhul jiif weeye waa dhanaan bay leedahay waa gartay marka dhanaanka kale markuu yaraado marka waxaa la odhanayaa tusaale ahaan meel konton kilomitir ku jirtaa laga yaabaa in meesha uu u baahan yahay geelaas inuu tago intaasna waa la daba soconaya inta waa la daba socon marka waxaa laga Wagan.
yaabaa inaanad xit aad qaydati- qaa- qayd yar sonkortaada xitaa aad meel yar ku shubatid een, ah, cuntadaada xitaa wax yarbaad hal yarbaad xagga dambe kaga xidhanay ahay marka bannaankaasaa laga yaaba adii geeli inaad wada seexataan waa gartay bal waxaad marka ka waa bannaanuyaal isagu aad iyo aad waa hawl aad u badan ismaaciil oo allah taas la ii dirin bal ka waran haddaad beer dhinac ka fadhido oo beerta marna aad falayso markay soo baxdana aad maaragtay adoo badarkaaga haysta aad dhinac kaga karsanayso Dee waa- adalkaasun iska fadhido waa janno adduun caasha kaafii kale dheeraad ka Wa- sheekaysaa weliba xilligaas marka la gaaro dadkaas beeraha fala Hmm.
heese kala duwan ay leeyihiin markay beeraha soo go-aan qaar baa loo qaadaa marka een, miraha la duugayo eh, iniinta lagu ridaayo miraha la beeraayo een, een, een, iyadana hees- heesaa loo qaadaa dhaqameedyo marka way kala duwan yihiin marka waxaa taa naga saafin doona abwaan cabdow madnuur oo cabdow caas ku magac dheer oo ka mid ah halabuurada ku nool magaalada baydhabo wuxuu ka sheekeynaa ciyaaro dhaqameedyada laga ciyaaro gobolada baay iyo bakool waxyaabaha lagu maamuuso wuxuuna ka war- wuxuuna u waramay wariyaha v o a magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo uga sheekeeyey ciyaaraha lagu ciyaaro ee baay iyo bokool waa badan yihiin waxaa ka mid ah sida saarka oo saar bokool iyo saardoy labada saar ama weerarada ama qaboobeyda ama dheelriibada ama weerara oo weerar oo markii beeraha aarmaan oo baydhabo jannaay beeraha markii la falaayo weeraro la qaadaa jirta ee ka mid yihiin ee, awliyaal awleel buuhow ciidankaynagu awliyaal awleel buuhow ciidankaynu hamiimyaa hirsagoygenga huudaalniin dhiko miimyaa hirsagoygenga huudaalniin dhiko hamiimyaa ay dhahaan baa jirta oo sida oo macnaha beeraha lagu falaayo oo barbaarada beeraha falo ay qaadaan xamiimiyaa hirsagoykan waa hudan halnindhikoy macnaha qur-aankiya ka sheegaya awliyaal awleel buubo ciidankaynagoy hay cajiisinin intaan beeraha ka falanaya yay ka mid tahay yaa ka mid ah sidee loo ciyaara ciyaarahaas ciyaarahaasi waxaa ka mid ah waxay dhahaan mid waalay baa la yidhahdaa gamba waa la fadhiistaa gabdhaha iyo wiilasha iyo wax dhanba way fadhiistaan oo fikrado iyo wax la isdhaafsanayaa jirta oo ka mid yihiin hobalahe alaile hobalahe hilaye hile alaile hobahilaye iibay arle gaali taale farmaamida yeelay goobtiisu andaawi gumaalele mi buru weelay fiyaw waxay dhahaan haddana mar labaad haddana nin baa soo baxsaday ugaas madow ilaahay baa kula jira waa ugaas golley waaguu noolay bay ahayd ama xasan ali khataar ama malaaqseemo malaaqadii ay wax ku oolka ahaa malaaqdeel qorsay ay ahaayeen marka wuxuu yidhi haddana adduunyaadiyoonay akraabisaarinyiin lah walaqiidadoosin lahaynay lambahaysiinka kooye adduunyaadiyoonay akraabisaarin ninkii maanta nool berri ma noola wax aan aqiida oo urur diini aan ahayn baa aakhirtuu idinku imaan doona waa mar hor abwaanida markay sheegayeen sida had- hadda dhacday haa waa sida hadda dhacday oo oo al-shabaabkii iyo takfiil baa nilyirahdaa tabliiq baa nilyirahdaa iyo la waay goortan laga hadlayna ma aan dhoweynin oo waagi maxamed siyaad barre xukuumaddiisii ay ka talinayso waddanka yaay ahayd waa garta marka max- maxaa kaloo ka mid ah ciyaaraha ciyaaraha waxaa kaloo ka mid ah dheelriiba baha la yidhahdo durbaanta lagu tumo ilahile balaye hobalaile hobali hobalaye hahilya lahile abali hahilyaye ilahile balaye he hobalaile hobali hobalaye hahilya lahile abali hahilyaye tiinaslagayin faylahayneelangaraslaylayi koriney awgaynuro leerafadneenhoy lamaadagnaaguudlaadafay waa garta marka ciyaaraha inta badan yaa ciyaara ma dhalinyarada ciyaarta mise dadka waaweyn ay waa ciyaara mar walba oo la ciyaaro dhallinyarada ay ciyaaraan meesha ciyaarta ma hagaagsananayso haddii gabdha aanna ku jirin sideediba wax ciyaarta bilo waa gabdhaha iyo durbaanta iyo qalabkan iyo buunaha iyo waxyaabahan la keenayo waa- yay ka mid yihiin marka mid kaleo iyadana la yidhaahdo saarbakool la dhahay iyaa jirta oo sacabka iyo gabdhaha ay qaadano heesano raggana uun tuto ciyaaro gubiilisay gaalgooda gabgeesgubiilisay gaalgooda gabgees ay dhahaan waa jirta waa saar bokoolka yaa saas loo qaada oo gabdhaha si fiican u olnargeediyaano oo iska soo saftaano ee baarta baartaa loo gelaya waa alla muxuu baashaale usoo jooga waa abwaan cabdow manuur cabdow caas ayuu ku magac dheeryahay wuxuu ka mid yahay hal abuurada ku nool ismaaciil oo magaalada baydhabo waryaha v o magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayuu sheekooyinkaasoo dhan iyo kuwo kaleba uga sheekeeyey waan gartay dee afmaygan anna waxaan ku jiraa jaamacadeeda oo cashay wax badan baan meelaha ka yar mar mar dhawaad ka qalajibin doontaa sucaalo howlwaleed
jimco wanaagsan duhur wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan barnaamijka aad dhegaysanaysaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad jeceshihiin inaad fikrad kusoo darsataan barnaamijkan waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailka somali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta n cashay waxaan ka nimi baydhabo haye laas caanood baydhabo bay nimi- jannaay baydhabo jannaay haye laascanood baan gaarnaa dana laas caanood bay nimi oo tallaabo dheerna ismaaciilo aad baynu tallaabo dheer aad iyo aad halkaas intaan ka soo dee boodnay marka hore dee tallaabadeennu maraykan bay ka bilaabatay haye Maray- markaasaad markaasaad baydhabo ka degtay maraykan baynu ka bilaabnay markaasaynu baydhabo ka degnay haddana aad ka soo laabatay markaasan ka soo bilaabanay haatanna laascaanood baynu joognaa waa taa laascanood maxaa yaalla maantana laascaanood waxaa ku sugan horta dhallinyaro kala duwan oo qaarkood hal abuura yihiin waa lagu hubaa xaliimo xasan kurtin gabadh da'yar weeye oo laascaanood ku nool cusbitaalka laascaanood bay haatanna ka shaqaysaa waaw haye marka gabadhani waxay ku maaweelisaa dhalinyarada ama ku wacyigelisaa dhinaca sugaanay tirso marka isbeddelkay hawshaasi ka qabataa miyaa magaaladoo dhan waa gartay laakiin halkan shaqay u tagtaa haye laakiin arrimaha xiisaa leh waxa weeye gabadhan markaad midhaheeda dhegeysteed Ha.
inkastoo meelaha qaar laga yaabo laakiin midhaheeda markaad dhegeysteen tan waxaad ma uma malaynaysid da'deeda inay ku tirisay waa gartay waxayna ka sheekaynaysaa xadhko dhaadheer bay ka garaacaysa oo durugsan haye waxaa jira inaan dad- fahantaaba cajiib wallahi.
waxaa jira qofbade meel sokay qof waxaa laga yaaba deegaanka uu joogo inuu ka hadlo haye qofna meel fog buu ka hadlaa qofna waxaa laga yaaba meel fog haye marka inantani waa inan aadu oo nin- kolba dhegeystayaashan waxaa laga yaabaa inay nala eegaan kolley kolley en, ismaaciil ow xargahaasay ka garaacayso waxbaa gaarsiiyey aad iyo aad, layskama aad- gaarin aad iyo aad.
taasaa lagu hubaa aad iyo aad wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayay ugu warantay
Een, intaadan u gelin een, waxyaabaha hibada ilaahay kuu siiyey qoyskiina ayaa gebyi jiray ma ma hibo adiga gaar ku ahbaa goormaad bilowday bal iga war Ah, run ahaantii ma aha waxaani wax faamiligaygu ay caan ku yihiin ama cid ay u leedahay hibo gaara oo aan ka hidaystay Eh, laakiin waa hibo gaaro ilaahay aniga i siiyey taasoo yaraantaydii aan waan isku ogaa inaan hibadan leeyahay oo waan eh, waxyaabo badan waan ku qabsan jiray markaan yaraayo waxyaabaha danahayga i quseeya ahaa laakiin ma aanan siin jirinin een, ahmiyad gaara ma aanan siin jirinin waxaan si toosa u bilaabay labadii kun iyo laba iyo tobankii markay ahayd waxyaabahan hal abuurnimadu dhaqankay salka ku haysaa dee dhaqankiina eh, waad ii sheegtay in noloshaada miyiga aad aad garanaysid si wacan u garanaysa haatana waxaad ka mid tahay dadka hal abuurka een, bahda caafimaadka ee gobolka bal ka waran arrimahaas oo dhan
baadiye anigu miyi waan ku dhashay een, laakiin aad baan u jecelahay inaan dhaqankii iyo miyigii iyo waxyaabahaasoo dhan aan dib ugu laabto fasaxyadayda iigu badanna waan kusoo qaata anigoo weliba aada ugu faraxsan ummadda soomaaliyeed ama dhalinyaradana waxaan u sheegi lahaa inay dhaqankooda ay aada u adkeeyaan iyo waxyaabaha khuseeya oo dhan inay tahay een, ixtiraamka ay bulshada ku yeelanayaan ama ay sharafta ay ummadaha kale ku agyeelanayaan ama ay kaga muuqanayaan inay kamid tahay inaad dhaqankaaga ilaaliso iyo waxyaabaha khaaska u leedahay waxyaabaha aad xalimo een dhalinyarada ama aad ka wacyigeliso ama gabayadaada iyo maansooyinkaaga ay badanaa salka ku hayaan Ah, dhalinyarada waxyaabo badan baan ka wacyigeliyaa oo ay ka mid tahay in ay aaminaan wadankooda inay maxay ahayday waxyaabahan tahriibta iyo dhibaatooyinka ay u geynayso iyo wadamada shisheeye ee ay tegayaan iyo waxyaabaha ay kala kulmaan ee qaarkood ay aadka u fooshaxun yihiin aad ka yaxyaxaysid gabadh baa gabaysa ama maanse akhriyaysa sidee bay bulshada ku arkaan run ahaantii bulshadu qaybo waxbay igu tidhaahdaa laakiin inta bositifeka isiisa ama inta wejiga wanaagsan isiisa ee aadka iisoo dhaweysaa fara badan waana ku faraxsanahay taas Een, halkana waxaan uga soo gudbinayaa maanse gaaban oo la yidhaahdo bogacaydha la yidhaahdaa baryada iyo tuugsiga barkhad laguma gaadhee ka balbala masiibadan beledkeena lagu furay deegaan badhaadhiyo barwaaqada raxmaan dhigay ad bilaahi towfiiq ku baashaali lahaydeen bi'i waayey doqonbaan bilicdiisa garanine soydinkaa badaha iyo saxaraha ku baaba'ay ku dhammaaday beled kale bahdii aakhiraad iyo boggii caydha wada galay bacad iyo dhulaanlayn hanfi baaxad weyn iyo baraf looga dheelmado badahana kalluunkii baallaha ka faatahay berigana ugbaadkiyo khayraadku buux yahay webiyadu butaacaan soydinkaa barkumataal inuu yahay ku biimee bahdii aakhiraad iyo boggii caydha wada galay bini aadamkaa jira bahda noolahoo idil isjacayl ka buuxsama dhexdoodaw badbaado dhexdoodaw badbaadee booraantan qodanee gumaysigu bineeyee u boqraday qabyaaliga isna caybka lagu bilay bunduqa iyo reer hebel isla weyni baadila iyo baabka shaydaan soydinkaa u baydhee ka xigsaday bishaarada bahdii aakhiraad iyo boggii caydha wadagalay maansadaas waxay ka turjumaysaa waxyaabaha ugu badan oo kale ummadda soomaaliyeed ku sababa ama ka qayb qaata ama keena in ay aadaan tahriibta iyo waxyaabahaas ama masiibooyinkaas wadankeena ku habsaday ku kalifaa waxaa kamida waxyaabahan ay qabyaaladu keento ama qabyaaladu ay u tahay beyska maansooyinkaa tiris oo kale waxaa ka mid ah oan aada ula yaabo cadaalad darada sidaas oo kale aada bay dadku jecelyihiin
run ahaantii maansadan cadaaladii kumee baa la yidhaahdaa markaan arkay dhibaato fara badan oo ummadii soomaaliyeed haysata ayay igu dhalatay intaan carigu isbedelin oo xilligii hore dowladii soomaaliya ay jirtay dowlad calanlaan lahaa nabadii way cadhootayoo qabyaalad bay cirib tirtoo marbaa calankaygii dhacay jahligii laga cararay beri ayaan ku caraabay galab shisheeyaan ciirsi biday iyana ima caawinine huq iyo ciil baa i dilay cayr baa lay qoray adduunkoo caruurihii iyo sabigii ciroolihii layga laa hooyadu ciil bay qabtaa baduhu si yar bay cunaan icadaaladiyey kumiye miyaanan calaf kuu lahayn akuya sow kumaan arkeen mar uun imaad caawiseen waxaan ka tiriyey maanse gaaban oo iyadana la yidhaahdo dowladnimadu waa maxay oo dee soomaalidao dhan bayba khusaysaa dhigtu way igu daashee dowladnimadu waa maxay ma dabkoo la huriyaa dibindaabiyo baasiyo madfac laysku dumiyiyo ma dil iyo xasuuqbaa ma xaqoo la doorshaa inta tamarta daraniyo hunjileeca oo idil ma diciifintooda ma dulmiyo hanjabinbaa ma dulaynta shacabka duxday nabadi leedahay madar lagu fogeeyaa madarsiga colaadaha isnacaybka daa'ima doodaha qabyaaliga dugsi laga bartaabaa kii samaha doorbida xaqa daalaca u fura ku digriya wixii jira ma diciifintiisa ma durbaan shisheeyiyo gumaysiga dahsoonbaa cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood aad bay umahadsan tahay xaliimo xasan kurtin oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada laascaanood wariyaha v o s aad maqalayseen cabdikariin olol ayaa magaalada laascaanood ku waraystay caashay waxaanu soo gaarhnay dhinacii bartanka waxaana heestood mar dhoweyd ku luuqeynay si wacan hayaye fanaanad qaaliya seynab cigo weliba aan saxiib gaarana nahay weliba ismaaciil haye waxyaabahan saxiib kuna mataqaana hee markaad telefoon ku dhufato horey ka qabanaysaa waaw adduunka waxaa nacabaa telefoonka laygu dhegeysto A- a- marka iyada haddaad galow siisa markii bay qabanaysaa wa- waan ogaay hiba nuurana saasoo kalead Iya- saaxiibti iyadana lamid iyadana lamid iyada waaba safka hore oo maraykan bay la joogtaaba aad iyo aad marka heesay ku luuqayso seynab ciga maxamed ayaan soo qabanaynaa haddii aan jacayl jirin jaar lamaba ahaadeenba halkaa la iskuma soo jireen
Thank you
ragiyo dumar midna inaanu keli joogi karin oo laysla wada qiray
mar haddii taasa dhexdhexaada maanta been hay heshiis horta jaalale ismaaciila waxay tahay kelmaddaasi ma soomaali baa xaggeenna ka soo gashay adigii saaxiibadaaba si- baa la weydiinaya waa waa inaan weydiiya waxaan umaleya horta waa kolley waddamada dariska bay naga soo gashay waa dhinaca etoobiya bay kasoo jeedaa armay halasta jaalaleey ajaba shaki maya waa- waa waa- waa af jira af jira waa af jira marka marka abwaanadu wax samaynayaan hadalka meeshuu la galay kasoo qaadan tusaale kale sangubo kale markuu samaynayay hees la yidhahdo maxaa sira la qaybsaday sidan waa naqaanaa sidan waa naqaan heestii ku jirtay haye waxaa ku jirta meel uu leeyahay soori waanu ka xunnahay silic iyo dhibkiina marka siday saad ugu socotaa soorida u soo amaahday soorida soo amaahda marka luuqaduhu way kala amaantaa heestan aan dhegeysanayna sida een, waxaa sameeyey isla abwaanka sangob seynab ciga ayaa ku luuqeynaysay haatana waa dhinacii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka yuruba liig iyadoo kulanka ugu xiisaha badan ee indhaha lagu hayeyna uu ahaa kulanka labada kooxood ee dalka ingiriiska ka dhisan ee manchester united iyo liverpool ay ku ciyaareen gegada anfield ee nadiga liverpool ay ku ciyaarto liverpool waxay ka faa'iidaysatay fursadda ahayd in gurigeeda lagu ciyaaro iyadoo laba gool iyo waxbana kaga adkaatay nadiga manchester united oo xaaladeedu aysan wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeysay daqiiqadii labaatanaad ayaa daniel storage rigoore u dheliyey naadiga kubadda cagta liverpool kaa oo ka dhigay ciyaarta gool iyo waxba ciyaartu marka ay ka harsan tahay toddobiyo toban daqiiqo ayaa ciyaartooyga reer brazil roberto firmino u dheliyey goolkii labaad ee naadiga liverpool ay ku badiso ciyaartaasina waxay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta liverpool ay afka ciidda ugu dartay naadiga united lugta koowaad ee wareega lix tobanaad ee europa league kulanka kale isaguna xiisaha lahaa wuxuu ahaa kulanka naadiga brusha dortmund ee wadanka germany ka socota iyo naadiga tottenham hotspur ee wadanka ingiriiska naadiga tottenham hotspur ayaa guuldaro kala kulantay naadiga dortmund oo ay kula ciyaartay gegada signal iduna park ee brusha dortmund ay ku ciyaarto waxaana looga adkaaday saddex gool waxba saddexda gool waxaa u kala dheliyey ciyaartooyda marco ruis oo laba gool dhaliyey aubameyang oo goolasha ku furay kulankaasi intuu uu socday fenerbahj gool waxba waxay kaga adkaatay naadiga braga anderleekh waxay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga shakhtar donetsk kadib markii saddex gool iyo gool looga adkaaday atletico bilbow ayaa naadiga isku wadanka yihiin ee flensiag ku martigelisay gegada san memis baria waxaana ay kaga awoodroonaatay gooli waxba raul garshia ayaa daqiiqadii labaatanaad goolka keliya ee kulankaasi laga dheliyey u dheliyay naadiga atletico bilbow waxaana ku dhammaatay gooli waxba ciyaarta guud ahaan oo valencia looga awoodroonaaday sporting braga ayaa bareejo goolal gooli goola la gashay naadiga ss lazio ee dalka talyaaniga ka tirsan valreal waxay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga bayan liverkusen haddii aynu eegnana dhinacayo dalka talyaaniga kulamo ka tirsan horyaalka ayaa maalinta birta la ciyaari doonaa norwich city ayaa gagadeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga manchester city swansea waxay u socdaali doontaa kooxda a f c barnmouth manchester united iyo crystal palace ayaa dheeli doona stark city iyo southampton ayaa ballansan everton waxay u socdaali doontaa naadiga sunderland west ham unitedna waxay la dheeli doontaa naadiga warford city arsenal ayaa waxa ay gagadeeda emirates kula ciyaari doontaa naadiga west bromwich albion dhinacayo dalka talyaanigana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan maanta nadiga yuventus horyaalka hogaaminaysa waxay la ciyaari doontaa saswalo emboli iyo zambadori ayaa beri dheli doonaa inter nagagadeedu waxay ku martgelin doontaa naadiga bolonya dhinacayo dalka spain haddii aynu aadnana oo aynu fiirino malaakha iyo sporting gikhon ayaa maanta ballansan oo ciyaari doona beritoles waxaa dheli doonaa barcelona oo gagadeeda ku martgelin doonta naadiga khitave saltavigo ayaa la ciyaari doontaa naadiga real sociedad atletico madrid ayaa visanta galdaron waxay kula ciyaari doontaa naadiga deportivo la caronya rayo vallecano iyo eber ayaa ballansan dhegaystayaal xubintii cayaarahana halkaa haynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu umahadsan yahay xubinta ciyaara inala socodsiinayay dee maanta waxaad la haysay seenab cege saaxiibadday seenab ciga ka sokow maanta waxaan la hayaa fanaaniintii de- laga haray laga hadhay howlada waa beraya laga haray maadaama ay jimcato la jimcaysanaya ismaaciil oo jimcaha maalmaha kuma jiraan haatan maxaad inoo waa halka haysaa maalin toddobaadka la sugo sahara axmed codkeeda macaan weliba mid ka mid ah heesaheeda malaha cabdisalaam herer hadda kahor uu yiri dhakhaatiirtaa qora Ay, ay, marka heesaha ay dhakhaatiirta qoraan waa tii heesaas toro iyadaana maqashiinaysa
marka hore murwaatiyo masawaadka faraaxiyo mixibada ariyaaqani waa midagu u yaqaana marka hore murwaatiyo masawaadka faraaxiyo mixibada ariyaaqani waa midagu u yaqaana maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxuu jacayl maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxuu jacayl kusaara muddada badan ugu meeri isagana kasoo maqan ugu meeri isagana kasoo maqan mar dhadhami qalaaliyo kuu yahay macamba waad mutaysatay mar dhadhami qalaaliyo codkaasi macaana ee fanaanada sahra axmed jaamac ayaan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa codkaasi macaan ee sahre axmed
This program has come to you from the Voice of America, Washington.